أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد الدرس التاسع والعشرون درسي لبات استغالات أو كتابك أبو شجاع من فقه الإمام الشافعي عليه رحمة الله رحمة واسعة يتعلق اليوم في أحكام محرمات الإحرام qofka xajka markii xarmado waxyaabaha xaaraanto ku eh ahkaamtiyo iyageeka sheegaan dirsan kasaabsi insha allahu tacaala waana markii xajka la harmada xarmashadaas sababta xarmashada hoob xajkaba harmada sababtaas xarmashadaas yaa sababanga inay xaaram ahaadaan ashyaad lan ala lanki xaj xarmada lanki haabab yaa ku haaram ahaadaya fasulun haada kan fasulunkii walshal saara waaye way harumu may haaram ahaaday calal muxrimi kii xajka xarmadi korshay may haaram ku ahaaday casharatu ashyaa ashyaal tumngaya haaram ku ahaadaas lubsul makhiiti walla tolay godan inaysa hiridaya haaram ku ahaadaas waay walla godi godnaamay likwada heegsada qamiiska oo kale ambuurkii oo kale huf oo kale yani iskaarshayaal oo kale waxyaabahaas oo dhan inaysu galdhadaya xaaraam ku ahaadaas lanka marba haddii xajka harmada wa taqdiyatu ra'si madisha ini daboolo xaaraam ku ahaadaas min arrajuli rajulkii iyo wa taqdiyatu lwajhi wejiga dabooloshii xaaraam ahaada min almar'ati naagda lanka hodoo megel ay madishay madaboolo kor wejishay toon hooba gabir etaanba naag etaana wejigan i daboolo xaaraamku ayaan laakiin madasha owra wal daboolaye wa tarjiilu shacri tanti feeroosha iyo xaram eh tarjiil shacar tanta in la feer maanaha tanta in la shanleeyo amba yani wal haab yaraato lakasuubi may la raay ama lajijiido ama lagagaabi wal kasta xaaraam waay yani inaad madagaa taabato jirkaa wal kumid ee tanta aad ku qaad shacar yani in in oo muxaramaadka ka tirsanta inkastoo dad qaar kiraahi waayo reen sida muhadab iyo sharalmuhadab iyo ka sugnaat intaasi xaarame oo tarjiilu shacri tanta in la shanleeyo wejiga in la dabool gabirta in wejishay dabool laakiin meelka in madashay dabool walaas dhan xaaran waayo madaga ama madag iib kumid ama wejiga ama wejiga iib kumid ee gabirta wal shay wal astra la saara mayba ku xaara maha ha in wal oo madaga maa laa yata'ataa satru jamiic rasi ilaa biwalaha an tusbila calaa wajhiha ani wejishay wal hakraari doon ma banaan waxyaabahaas oo dhan xaaran waaye mayna daliilin ah xadiid wiriyaa imaam albukhaari imaam muslim an ibni cumara radi allahu canhuma ana rajulan sa'ala nabiya sala allah alay salam qofa rasuulka warsadiya iri maa yalbasu lmuxrimu qofka hajka harma walaa ushididaw min athiyaabi mare faqaala meere rasuul sala allah alay salam laa talbasuu ang marateen athiyaaba min athiyaabi dharkiishi haal ahaadi alqumusa qamiisyaal ang marateen rinabaga walal cimaamata cimaamang marateen walal saraawiilaad sirwaaliyaalan angalateen walal baraanisa koofiyaalan angalateen walal khifaafi khufiyaala angalateen biskaarshiyaal walilimade ilaa axadun maahin laa jidun nacleyni lanlama koboodn helaan lan koblaambee kobaban helaan oo daruuri sheenta elen dhulka hoob lutiis dhikoon yani jirshay dhaawacmaw kaas wali hoob jarahaa laakiin yo xaalada aadi et yani ni langalan way khuf langalana waxyaabahaas falyalbis ilkhufayni amarde kaas waliyucطihumaa asfala min alkacbayni waliyaqdachumaa asfala min alkacbayni hoob koblaan ee walgaladaab ilaahay danta badi khufeenka galade laakiin meelo oo honqyaalka hoosti oo kugooyaya meelo kugooyo yani si si oo anka dhawaada hega banaanant walaa talbasu min athiyaabi maa masahu lzacfaraanu oo warasu والزعفران وراس مطيب كلا لمريال مريال كلا مرسن واي زاد البخاري در إذا الهريدة والكلا أو كلا كلا رأي وحيابا اسم الهريدة ولا تنقيب المرأة ولا تنتقب المرأة قبرتين أي دبولني مدشة واي نقاب أي سارني واي ولا تلبس القفازين yani waxyaabaha galnya la geliyawna ay galanay markan galnyaa yani madasha iyo meelahaasoo dhan gafaazeen waxyaabahaasoo dhan ilugaa iyo in walan gelin waay saas waay marka arrimahaas dhan xaaraamo may kale xaaraamaha waa tarjiilu shacri tantan la shanleeyoon xaaraam waay xaaraam maxmuulun calaa maa idaa calima ana tasriiha yantafu shacra tanta in walku gohaanga la diiday maanaha baad shan la haysata tanta walaha ku gohee galanta antika jiid in shan la geliido banahu wailaa fahuwa makruun liqalabati dhan anu yatasaaqadu bihi marka xaaranguu liley haddii ini tantaha gohaas la yaqiino haddii tantahan gohaan laakiin shanlada kiraahii nagdaas markaas dadka kiraahii u erhi dadka xaarangu leysaasan niska sheene maalin sheemay waaha haddii la ogaado inay tanta madillishanley hagohaas haaramo haaranta macnisheesaasu laakiin haddii inay hangohaana danne etaana taasna markaasi way waha kiraahi waay markaasna kiraahiyu dadki leena saasu haaramu dadki le sida imaamu nawowi sharhulmuhadab iyo ka sheegaw saasan len shalgaadeen وحلقه وحلقه حلق شعر تنتي هيروشي ترجيل كشان ليو كما هيرو كن حرام واي ان لي هيرون حرام وسون ان لي هيرون حرام لقوله تعالى إلهي مري ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محل وما ديالك انت موشن هير تنغير إلا هدي محل شيء كديرا أو هلقي أولا حلال نغضاي مكان ذبحه هديد ميل لك قور هاي كديرا يوم النحر أو من واي wahuwa mina yowma annahri maalinta tobnaadka maalintaas wal hiiriday laakiin intii kuhorayd maya wa tagliibul adaafiri idiyaalka in la qaadiyo xaarame qofkii in idoosha isku guroon xaaram waaye qiyaasan ala shacri alan ku qiyaasade walimaa fiihi min atarfi tarafi tarafuhigaay mayka sugunahan raahaysad iyo tarafuha kasugun walxaaju ashcahu aqbaru xaajigan may lafadeey qof oo way waa ashcath ee oo oo may waa cadbang macnaa tamooshey oo aqbarne ahoo bushaysano borowsano kamaa jaa fi lkhabari ay mutalabidu shacri waay yacluuhu lgubaar ani qof bushaysan haadoo lan baahanyi marka waxyaabaha faajo faajadaas oo malan baahan waay wadiibu dhiiba ku haarama ini barfungi atar ismaryoon qofka xaajiga haarama ku ed lima rawa albukhaari wa muslimun an ibni cabbaasin radi allahu canhuma qaala qaala mehere ibnu cabbaas waqasad birajulin muxrimin naaqatuhu faqatalatu rajul muxarame xajxarmanaay muxrime ya haliiski roogsitay haraantidi faataa bihi rasuulu llaahi sala allah alay wasalam fautiya bihi rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama ilaahay rasuul sheelan lakoo isoo tacbaanay faqaala dhammaday nafta kubati yani faqaala mere rasuulka aqsiluuhu dhiga wakafinuuhu kafinii walaa taquduu ra'sahu madishaynan dabooleŋari laakiin dhammadii muxrim isoo dhammadii maaha isoo muxrim ee la beegsaa qiyaamanaha baxe madaga ay la daboolnay marka xaaji waay taas may daliilin ataa marka madaga daboolooshay ini lan ogolayn may kale jare walaa taqrabuuhu dhiiban waa kaas dhiibna inin dhawayteen wal carfawn ay laka taabineeri dhiibkan haaragnimihiisa daliilngaysuun fa innahu yubcahu welha saare qiyaama markii la deyna yahilu isoo tawxiidsadad mayleerahay talbiyeysa wafii riwaayatin mulabiyan waqasad yani qoorta ku cibiidiyaaler halka roogsati taasan dari waqatlu saydi idood in la dilo xaaram eh xaaji may ku xaaramaa ani ugaarsida xaaramaa ku ed waxurima calaykum saydulbari maa dumtum xuruman ilaahay saaseeri bannaankii idoodtiya iyo ugaartisaa la siinku xarami antii siim kadaa'im etiin xaajinimo oo maywah muxrim beetiino xajba muxrimiina xuruman muxrimiina isun xajxarmintiin ini kadaa'im etiin waay wacaqdu nikaaxi nikaaxi cagidsiya xaaram eh lanka xajka harman gabar ma guursado kora hoob gabaraa guursa erhoo nikaaxshee ma ansahaw may daliilinga riwaa xadiid imaam muslim weriyey kun afar boqol isalaan can uthmaan ibni cafaan radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam ilaahay rasuul sheemeerhay laa yankixu lmuxrimu lanki xaajigaha xajka harmanaay mana kaasadaw walaa yunkaxu maana laa yankixu lmuxrimu mana kaasadaayo walaa yunkaxu maana malag nakaaxyaw wakiilna malag nagda usuun mubaashir man la baashiraw nikaax gacagatiya usuun wakiil inti laku nagdoon usoo xaaje naagna malan guuri kor liqowlihi tacaala intaaso dhan mayde may kale haramaha walwati harame qofka yani usii xaasiyey galma manay suubi koraan oo manay seedo koraan waayo oo koosho muxrim ee lamaadu xaj isla xarmayin xaaram waaye sharay ilaahay ma ogol waaye intii muxrimnimada daa'imeed taasna yaan xaaramo walmubaasharatu la baasharow ya xaarame bishahwatin hataa in lisla baashalo si shahwe eh in isla baashal xaajiga iyo xaajidiis tanyeeda ina naftii xaaramo jimaaca toos yani xaaramo may kale xaarame isla baasharow ka naftiisna xaaran waaye iyo may waahan si shahwe ka jartan in isla baashalo in isla dhidheelan taasna xaaran waaye والمباشرة لباشرة يا حرام بالشهوة شهوة رادية للباشرة لقوله تعالى إلهي قول شيء دليل الحج أشهر معلومات غير إلهي الحج حجكي أشهر شهريال واي معلومات أول كسا معروفة فمن فرض لنك فرض ويلو فيهن إيه شهور تستطيع الحج حج إيه فرض ويل بمعنى حج حرمد واي oo xaajina gada falaa rafatha may mahayneeri may bal diiday rafath rafath may la reeyahay waxyaabo ilaahay raalan kahan jimaa ma jaroori falaa rafatha jimaa ee falaa rafatha jimaa ma jar walaa fusuuqa amba falaa rafatha ajmaacnay way walaa fusuuqa faasigood ma jar macnaa kalaam faasiga oo ilaahay raalan ka haadnin wayutlaqu calaa muqadamaatihim lilmubaasharati wanaxwiha rafath jimaacgana waa la ree muqadamaatiyayna waa la ree لذلك مركن فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحق حجي انت دون بحرام كوين ما حرام كو هان قف كهدي مرب اشورتاس او اشور حرمت كجرا ما لا راي حجي الحج اشور معلومات واي اشور معلومات معروف واي هلغ الهرمداو بلا ذي الحج او حجي كدخ دياو يو اشهر ليال او من ذي الحج يو يو شوال وذي القعد انتاس دون الهرمدو كور way waa labadaas iyo cashiru min dilxija antaas oo dhan marka saasal faman farada fiihinna laankii ashurtaas dhatii xaj iska farad weelo xaj harmada falaa rafatha jimaac majar walaa fusuuqa fusuuqna majar faasigood iyo walaa jidaala dood filxaji i murun xajka dhatiis in laka murum ilaahay raalli markaa subxaana wa tacaala may kale xaaramaha ha wa fii jamiici daalika antuuna ha sheegna dhammaantiyo oo un xaaramo lanka haajiga ama banaa un ha erin dhammaantiyo alfidiyatu fidi kasoon hoob la alla la gala hoob walaa un ha sheegni kullisho walkumad ee la gala fidii kasugan waayo shariici ilaahay intuun ha sheegni kullisho wa fii jamiici daalika alfidyatu antan oo dhan may kafalana fidii macnaa wasayatii bayaanuha fidiidina may wali atniinkooy doono laakiin jimaac maaha waa kas ilaa caqdu nikaaxi nikaax cagatiy maayin caqdu nikaax muharamaadka kuma tahay fa inahu laa yancagidu kaas fidii mae maabmihiri maawo kaas langhaaje hoob ani usar maabmikihiri maawaay walaa maabmagundi maabu is aslanba laa yasiu falaa yajibu fii shay walba makawaajibaa kaas fidii makawaajibaa mayeele maabmihiri maa magundi maaw liannahu lam yahsul bihi lmaqsuud maqsuudka maha ku hasalaaw laakiin inta kel hoob la suubiy hoob madaga lihiidid hoob idoglis ugu gaabi hoob may waa dhiib liistaabsi walaa xaaran uleri kulisho lanki suubi fidii koraas fidiidan wali etaniinka oy doon walaa yufsidu ma fasaadiyaayo hu xajki ila lwadu wadilay fasaadiye fi lfarji firji la wadiyey xajka wal kale fasaadiya ma jaro oo xajka ku saaraw lanka muxrimka xajey intun ha sheegni fidilika kabe werin kafaarilika kabe laakiin xajki wal fasaadiya ma jare ilaa yani wada jimaac oo firjiga mubaashirka hataa maaha meel firjin hayn hoblakul baashara hata hajima fasaadaw laakiin dembi gale lank laakiin hoo jimaac dhiyo usii haas iyo inay seedaan maaha usoo muxrim ee imigabirtiyo muxrimad eh xajki fasaade xajki usiya mal hisaabo bes waay waxyaaba xajki fasaadiya way kumid xajki wal naag usiyaayo oo kafaara lika gudla i walo xajki dhoon fasaadiya shalayn walaa yufsidu mufasaadiya hu xajki ila alwad wadi fasaade wadaga jimaacaga xajki fasaade fil farji lwadi mubaashar kale farji la erimay bahay haddii meelo kale meel farjin hayn igeer shay lila baashar kaas isun dembu laakiin xajki mufasaadiya laakiin kaas walaa yakhruju mabahayo minhu min من الحج حكي بالفساد بيصير فساد مكباو حدن حكي هدي فساد هوانتي سوني سيدان حكي فساد فساد كاسبتيس حكي دمادي مالراو اعمال حكي دون الله شينا او دمنايت دمهستر مداس دد ان حلال نغدا ان حلال نغدا حكاسنا من جرو حكي اسغا هينا كقداوي واي فيجب عليه ما واجب أن يستمر في حج حجين سجوكتي واجب كأتام ولا هدي فاسد إيه بس كاس فاسد هذا ما ولا إلهي قرآن ما يكشاعي وأتم الحج والعمرة لله حج عمرك التام ولا إلهي درتيس التام ولا أرنتاس مركي مركون فساد كدي كدب قضيك واجباس ولو ولو كان الحج تطوعا حج كاس حج تطوع بهذا قضنك واجباس حج كيني فساد وان والد ما يسترى مالك فساد لكو كتابين مالرهاو رواه مالك في الموطأ إمام مالك ما يوري كتاب شيء موطأ جزء كوات سده بقول سيتون إكو أنه بلغه ما يهديري إمام مالك أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب wa abaa hureyra radiallaahu canhum asxaabtaas su-iluu can rajulin alla warsaday asaaba ahlahu ehelshay asiibi wahuwa muxrimu isoo xaj harmin ay bilxaji xaji ka asiibi ehelshay xajka kala baasharay yaa ka jimaacay faqaalu meerheena sayidina cumar bn khataab sayidina cali bn abi taalib iyo abaa hureyra kullishoo meerheenan yanfudaani faqaalu meerheena yanfudaani bimacnaa yamdiyaani waay tabiyan waa xajyaa sii joogtayaan xajki malku baawal wade liwajhihimaa wejigiisho sidii owlka socdeen kasocda xajyaa dhammaystiran hataa yaqdiya xajahumaa xajoon haqadayaan madokeel uma calayhimaa xajun qaabilun hataa yaqdiya xajahumaa xajo intii ku gududaayaan maaha malku bahaw waana ku fasaadi xajiin wal dhammaystire uma calayhimaa lamadii korsho may ahaadee xajun qaabilun walhadyu hajkel hajkin ha socdon ini haqadaayaan hadiina gowriyaan ya korsho e laakiin hajkiina ku fesa marka hajki jimaaca hajka fasaadee firji hoble jimaaca hajkina malku baha wal dhammaystire markii hajkin kan e dhammaystaan kudubna haqadaayaan qadlika waajibaas waman faatahu lwuquufu bicarafata taxallala bicamali cumratin lankii waa man qofkii faata kutabahu manka alwuquufu surmow kutab bicarafata carafa li surmow taxalala halaal nagdee bicamali cumratin cumra amal sheeka halaal nagdee lankii carafa surmowshee kutab macnaha arkaantamay kuma tahay carafa in la surmo yowma taasic may waaha musdalife la bari leylata taasic saasa hayti markan may la raaye carafa carafa markan la suru maalinta sagaalaadka ata carafa surmooshe may haye markun rugne rugnagaasan rugn alxaju carafa tare nabiga sallallahu alayhi wasallam laakiin rugnugu se ku tab oo carafa yani heleelo waay maaha tahallala bicamali cumratin carafa ku tabti maaha sidiisa aan harmanaade cumri ka dhakade xaji ileen cumrada waay waaha xajka oo carafa laku biilay cumrada waal kalame acmaalul yani xaj iibkumade oo aad sheendhata oo gaarna xajka guduwiin laakiin cumriga dayig ee marka haddii carafo ku tabta xajkiishay cumri inis bedele cumri kaweeldhade way waa waa calayhi lqadaaw walhadiyu qadi hadiina korshay waay sana dambeen xajki iska gadaaw haqadaaye hadiina walku fadee waay hadiina walku fadee liqowlihi sala allah alay wasalam naba goolshee daliilinga man adraka carafa lankii carafaha heleele leylan hamiinkii carafaseedi faqad adraka alxaja xajka heleeliyeer lankii carafa hamiinkiiseeda maha xajkii haleeli waman faatahu carafatu lankii carafa ku tabtoona leylan hamiinkii ku tabta faqad faatahu lxaju xajyaa ku tabi lankii hamiin carafa yani carafa roogsadowga carafa la roogsaa sagaalaadka dhaafta maha xajey bahyeer nabag lankii carafa haleeloon xajkii haleeli falyuhilla bicumratin cumro sii xarmadoo wacalayhi lxaju min qaabilin sanadkaa dareeroon xajki kale haqadaayo saaseeri falyaqum macna falyuhilla macnishay meeligeeda xarmasho kale hata malanagdaa xajki han istaagoy bicamali cumratin camalul cumro han istaagay waay marka arrimahaas way uqawiyii hadiidka mayba hadiidkan kanga meelika sheegay sanadkiya yani wal daciife daciifa laga sheegay laakiin may hog an weelay leerhay حديث إمام مالك ورياو رحمه الله تعالى في الموطع سيد بغل صدن سيديتون سيد جسك كوات بإسناد صحيح أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر هبار بن الأسود لن لرها يا مالانت تمنات يا سيدي وعمر بن الخطاب ينحر هديه سيدنا عمر هديديس قور يا مالانت تمنات فقال مهر يا أمير المؤمنين هبار akhda'na alciddata tiradiyaa yaa yaa gefniyeeri macnaha sagaalaad yaa qalanay ini geeka sagaalaad ee timika aalanee sagaalaadkiana dhaaf yeeri kunaa naraa ana hada alyowm yowmu carafa geeka tumanaadka la rooga yacni sagaalaad ee tan maleyaani faqaala cumaru meeray idhab ilaa maka maka bah faduf anta waman macaka adi qofka kiila socdiiba ee dhawaafo wanxaru hadiyan hadiidiina goorsa in kaana macakum hadii hadii wadaan fuma xliquu riirida oo qasiru tintiin gaabsada warjicu nagda ehelkiin aradiin nagda fa idaa kaana caamun qaabilun sanadka hadareer madila deere faxajuu xajiya wahduu hadiyey iyo hadii kala sheena faman lam yajid fasiyaamu alaaثati ayaamin fi lxaji wa sabcatin idaa rajaca maraha laakiin oo hadiidaas aan helaaneen siyaamu alaaثati ayaami sida aamuda soome fi lxaj hajka ka soome wasabcatin idaa rajaca todoban helshe kaso tumankaas maalmood yalla soome hob ad haddii ad dhalla ad waay tuma maalmoodaa soomaas hedin filxaja ka soomaas todoban helka madignaga too soomaas markan saasu markan lankii carafo kutaabka xajiyaa ku tabe cumri inbedele amal shay hadiidii wedeedya gohorisee xajiyaa ku halal nagdee kudubna sanadka dambe haqadaaya hadiini sheene waay warawal bayhagii may bawriyeehin juska shanaad boqol toddobaatan ishan biisnaadin saxiix can ibni cumara radi allaahu canhu midla haada qaala nawowi ma helay fi sharxi lmuhadab imaamu nawowi kitaab shay muhadab la irhaw sharax shay may ka erhay washtahara dalika arrintaas arrin mashhuur a weer sharay ilaahay ma ifigiga falam yunkirhu axadun axad inkiri ma jaro maan ma dheegnaari fa kaana ijmaacan ijmaac ya nagati arrintiyeede marka ulankii xajki carafo ku tabta xajki ku tabe marka amalkiina ma inbedeleeyihin xajki joogta ee sii wada soo cumri ay qaddan sanadka dambe iyo hadiinisheene waman taraka rugnan lankii rugno ku taba rugno oo laakiin hayr alcarafi waay hayr alwuquuf bicarafa rugno oo carafo surmoosha en hayna lanki kutaba lam yaxila min ixraamihi waman taraka lanki kutaba rugnan rugno lam yaxila min ixraamihi xataa ya'tiya bihi ixraam shay mukhala nagdaw xataa ya'tiya anti kulukooyo bihi bihi kulukooyo macnaa maykaweda yacni annahu laa yujbaru bidamin bal yatawaqafu lxaju calayhi لأن ماهية الحج لا تصل إلا بجميع أركانه وقد لزمه الحج بالشروع فلا يتحلل منه حتى يأتي بالأركان وغير الوقوف ليس له وقت محدود فيمكن الاتيان به ما أرقاسه مركون أركان تما إن شاء الله بها سهن صلاة حج أركان تيس أركان محدد وقت له وقت شيء لك دور أم بلنباهني هو وقت للعفون حج كيف هذا إيه أركان أو ma jirtee muxadad an hayne aman alaaminteed fadaad sheenaas markan carafo markii laku reeba arkaanta intii kale muxadad maaha hoob ada ku tabta kanagadaasa sheenaas damalka kabaayo laakiin usuli sheene waman taraka lankii ku tabo rugnan rugno ku tabo oo hayral غير وقوف بعرفة عرفة سرموشن ان هان رقنقاس عرفة سرموشن محدد وايكاس هوب لو كتاب وقت كلمة بدل من لوس لم يحل محلال نقضايو من كاس من إحرامه إحرام شيء مكحلال نقضايو معنا إحرامك اس حرمناي مكحلال نقضايو مكبها واي إلا حتى يأتي أنت حجي حتى يأتي أنت كل كويو به بذلك الرقن رقنقاس كاسي أنت كل كويو واي rugnugu isiga antiisu kulkoya hataa yaatiya anti kulkoya bihi walaa yajibaru dalika rugnu bidamin rugnugaas dhiigmin gudaaw dhiiga gooryeeka kabe maya usulisheena waman taraka lanki kutaba rugno shaanishaysaasuse salaadii waay waman taraka lanki kutaba waajiban waajib kutaba lazima mayki laazimay humanki addim addamu dhiiga ka waajibe lanki waajib oo min waajibaati alxaji kumade rugni waajib meelun xaji marki lasoo shalin lanki waajibaati alxaji walkumad ee kutaba waa usikaas dhiiga ka kabe way dhiiga ka kabe dhiiga ka kabe lazimahu dam waa ka laazime damka iyo wali iyo waxyaabaadkaas nin kooy doon insha allah waman taraka lanki ku tabo sunnatan sunno ku tabo lam yalzam maka laazimahu mankaas bitarkihaa sunnada ku tabo shay shay-an markuun xaji camaalisa insha albahaas rugno arkaanta yaa muhiime arkaantana ma insha albahaas arkaan muxadad eh arkaan gayru muxadad eh arkaanta muxadadka ee waqtiga leh towqiit muaqadka eh mahduudka may waa carafo waay carafo waqti led waqtigii la galaa waqti lagu bahaa led waqtigaas meelan hayna ma anfaca sabab rugnaga carafo kootaba hajka ma ansahaw hajki dhammaystiraas is-owaan lakin hisaaban sana dambe haqadaas hadiini sheenaas laakiin anta kale oo waajibaadka arkaanta kale hoob waqtigii is la gudaay ada ka dhaaf waqti kale oo ada fursad adan helaya sheendhadaas adoo sidaa xurum muxrim xajkaa baag ahaadaas lanka haddii carafo intii suruma meeli fadaa una isku baho soo xaaji ay isku roogam haddii isdihaamkii cariirigaasi dhinigoo roogso aman alamantii dhulka lambanaay kudub xajiis oo meeli fadaw seedo carafo seedo meeli fadaw seeda mayla raay ee caraf waajibaadka kala dhamaystir xajay aadi waay xajay aadi dhiig wal kale lagu fadaawna ma jara waajibna dhiiga laka kabe hadii ya gooryaas kafaare ah sunan walyalaka kabaa mali antan way marka muharramatul hajj antan allare way harumay haram ahaday alal muhrim lanka hajj harmadi asharatu ashiya ashiya tumay ku haram ahadaas lubsul makhid wal godan hiridowsha way sirwal iyo jaaki way habahas iyo kobo oo kooya walaas maqaado kor wa taqdiyatul ra'si madigi daboolosha ku harame min ar-rajuli rajulki wal wajhi wa taqdiyatul wajhi wajhi daboolosha ku harame min al-mar'ati naagdi shay hal ahadi wajhi naagdin wajhi madaboolaas wa tarjiilu shacri tantii may waashan leeyowshee jijiidowsheeya haaram ahaadaas hadiiba tanta in walku gohaas yaqiinat haddii walanku gohaanen laakiin lagmaleya in walku gohaan dhihi kortoon kiraahi waaye wa halguhu halqu shacri tanti hiirowsheen haaram waaye oo waqtii la hiiray lindeerin wa tagdi wa taqliimul adfaari idoogi goyowshooya haarame wa diibu diiba haarame wa qatlu saydi idoodki dilowsheeya haarab nagde bisababi ixraamiya ka haarab nagde wa caqdu nikaahi nikaahka cagtiyeya haarame maana gundumaw walwadu wadi haarame walmubaasharatu labaasharow bishahwatin shahaw daraadiyad lalabaashara وفي جميع ذلك كاسونا حسن دومانتيس الفدية فدي كواجب أسواء أرمون هشاني كل شو فدي واجب كا فدي دي إيه ولي أتي حقوق دي أنا نين كوي دون تواي ولاون هشاني كل شو وفي جميع ذلك أرمون هشاني كل شو كل شو الفدية فدي كواجب أس في الدين نين كوي دون وسيأتي بيانها في الدين ما أتي bayaan shay idaayo shay nin kooy doon wali wali dadka waajiba arrimahaas haarantee kullisho lanki gala fidiik waajibaas ilaa caqda nikaahi nikaahi cagad shay maaye caqdu nikaahaga fidiimaka waajibaas may weelay fa inahu laa yancagid laa yancagid maa bihiri maa magundi maa maqsuudki malku deeraw walaa yufsidu فساد هو حكي إلى الوط وظيفة سادية في الفرج فرج فرج حكي والفساد يا ما جرى جماع الطاس أو حقيقة في الفرج الجماعي كاسا حكي فسادية ولا يخرج منه من الحكي حكي إنما القبهاو بالفساد بسبب الفساد بالجماعي جماعة بالوضع سبتيسك فساد انت اللي رون حكي مالكو بهاي والد ماسترة وسأوان فاسد يالد ماسترة markii taxallul sanadka dambeena qadikii waajibe marka waa kaas may kale hajki fasaadiyey oo hajka suunu ado ani umre bedelkii waajibaase oo dhammaystirto usoo umre ay haddii carafo koo taabto rugnaga caraf waa manfaata lanka ku tabahu manki alwuquufu surunku tab bicarafata la surumaw taxallala halal nagde bicamali cumrihi cumratin umre amalshe yaka halal nagde yani umri gududee waaye حجينا واي وعرفوا بقطبتي حج مجرى عمري مبدله وعليه من كاس كشي ما هذا مركن القضاء وقضيك واجبه سند كدم بها قضايا والحد وإيه هدي واي هدي أيانا سند كدم بس قلاوا ومن ترك لانك كتبا رقنا كتبا أو غير وقوفي بعرفة إيه رقنا وقوفك عرفن هاين هو كل هو بالكتاب مها لم يحل شخصي محل نقضاء من إهرامي حرمشيس محل نقضاء حتى يأتي به بالرقن إلا كل إلا رقنا غاسبك باقي حتشي باقي هذا محل نقضاء رقنا مديوس الشيء ده كدب له تحلل شيء ليه ومن ترك لانك كتبا واجبا واجب كتبا لازم ميك لازم هو من كاس الدم ديغك لازم لك واجب واجبات حتى كتبا ديغك لازم وكاس واي روال بي حقي بسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال من ترك نسكا لانك عمل كتاب واجب كاس لك جيد فعليه دم ديغا كرشي واي والمراد بالنسك هنا الواجب شيء واجب واي سيدي امام يعني نووي كفسر ومن ترك سنة لك سنة كتاب مها لم يلزمك لازم هو من كاس بتركها بسبب تركها سنة كتاب او شيء سابتيه شيء شيء مك لازم هو شيك لازم أو كلمة جر فصل هذا كان فاصل كي وشل بياواي الدماء الواجبة في الإحرام خمسة أشياء درسية دنبية كففاهي دون إن شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته